إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah weeraro isxigxigaya oo lala beegsaday ciidamada maamulka jubbaland iyo kenyaatiga soomaaliya kusoo duulay ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa weerar dhabagal ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askarta maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo wiil yar ayaa ku dhintay dooxada biyomareenka ah ee ku taala magaalada hargeysa maktabka qadaaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardaaran muhiima u jeediyey bulshada soomaaliyeed mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad tartanka qur-aanka kariimka ee ciidamada milatariga odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha milatariga ruushka ayaa labaatan kun oo shacab ah ku dilay magaalada miryabul ee dalka yukrain
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن weeraro isxigxigaya oo lala beegsaday ciidamada maamulka jubbaland iyo kenyaatiga soomaaliya kusoo duulay ayaa ka dhacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan jubbada hoose warkaasi war kale oo la xidhiira faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo weerar dhabagal ah oo maalintii sheelay lala beegsaday askarta maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaala saf ballaarana waxay ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye ee kenya kaga sugan yihiin gobolkaas iyo sidoo kale ciidamada maamulka jubbaland rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus waxay xalag ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada kenya kaga sugnaayeen deegaanka hoosingow waxaa sii socday weerarada mujaahidiintu xalay ku beegsadeen saldhigyada ciidamada kenya ka samaysteen gobolka jubbada hoose waxaana weerar kale ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya kaga sugan yihiin deegaanka taabto isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan maamulka jubbaland ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka baarka ka dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen isla ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland kuwaas oo ku sugnaa deegaanka kulbiyow dhanka bay waxaa sii kordhay weerar kamiin ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab shalay ay u dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaas oo ka dhacay duleedka deegaanka daynuunay oo hoostaga degmada baydhabo waxaana weerarkaas dhabagalka ah ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay laba kale waxaana mujaahidiinta al-shabaab ay halkaa ka qaateen qor iyo booshkiisa waa mahadsan tahay haashim wiil yar ayaa ku dhintay dooxada biyo mareenka ah ee ku taala magaalada hargeysa mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya waxaa maalintii shalay ka dhacday dhacdo naxdin leh dhacdadan ayaa timid kadib markii wiil yar uu ku geeriyooday doox dhex mara magaalada hargeysa isagoo ku dabaalanaya qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadan ayaa warbaahinta u warramay gidaarkaasan taagnaa balse laakiin iyadoo laga hos saaro laga yaacabaan marka saas see lagu sheegay labadii baa la sheegay waxaan arkay markaan isagoo meesha yaalla oo soo fadhiisiiyeen ciyaalka soo saaray marka soo fadhiisiye maalin malaha inankani biyihii cabee laakiin ma ma dhiman inan baa yimid wuxuu yidhi wuu dhintay ninkan intuu taabtay markuu taabtay yidhi wuu dhintay kadib waa la siixiyey saacad baa meeshii taagtaagneen oo igu shirsanaa jawdi aad buu xumaa horta qof dhintay dee meesha markuu qof ku dhinto wuxuu aad buu xumaana mogti annagu annagu waxaan joognay halkaa bariiskaa dushiisa dadka ku ganacsadaan ku shaqaystay halkaa wax ku iibiya goor damuumaan dadka halkan ku soo yaacay iyo qof baa ku dhacay aanu maqalno halkaasaan soo taagtaagno dabeetana waxaan arnay qof laga soo saarayo umeydosaan soo yaacno halkanaanu ugu nimid iyadoo halkan la dhigay oo halkan yaallaan uu nimid annagu ma ahan markii ugu horraysay oo ay arrintan la mid ah ka dhacdo deegaano ka tirsan gobollada waqooyi ee soomaaliya maktabka qadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dardaaran muhiima u jeediya bulshada soomaaliyeed maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya warkaas maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay soo saaray bayaan lagu iclaamiyey in maanta oo axad ah la dhammaystirayo bisha ramadaan isniinta beri ahna la ciidayo bayaanka ayaa lagu sheegay in kadib baaritaan dheer oo uu maktabka qadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ay suurageli weysay islamarkaana adkaatay in la arko bisha shawaal sidaasi darteed ayaana la iclaamiyey in maanta oo axad ah la dhammaystirayo bisha ramadaan ciiduna ay noqonayso maalinta isniinta ee berri ah gunaanadkii bayaanka wuxuu maktabka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada muslimka ee soomaaliyeed ugu baaqay inay allaah uga mahad celiyaan nicmooyinka uu ku galladaystay islamarkaana farxadda ciidda ay la wadaagaan dadka masaakiinta fuqarada agoonta iyo kuwa aanan waxba haysan hadduu alla idmo waxaa aad isugu diyaarinaynaa in maalinta berri ah la ciido iyadoo tahniyadda iyo isu hambalyeenta xaggeennu bilaaban doonto caawa marka la afuro kadib waa muhiim in qof weliba uu u tahniyadeeyo waalidka walaalaha qaraabada iyo asxaabta warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaa dhegaystayaasheeda maalinta ciidda ee berrita ah ugu tala gashay barnaamijyo dhaxalgal ah iyadoo dadka nagala socda caalamka aan u soo gudbin doonno sawirada iyo akhbaaraadka ku aadan ciidda ee dalka iyo gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah sida warbixintan uu ku faahfaahinayo maxamed muudeey abu muslim mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybta saddexaad tartanka qur-aanka kariimka ah kaasoo u dhexeeya milatariga wain tawallow faaclamuu ana allaha mawlaakum nicma almawlaa wa nicma annasiir qaybtan ayaa waxaa lagu tartamayey soddonka juus ee qur'aanka kariimka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigay tartan wanaagsan mid kasta oo mimbarka yimid wuxuu si wanaagsan u akhriyey qur'aanka kariimka waraawadathu alatii huwa fii baytiha can nafsihi waqallaqat alabwaaba waqaalat hayta lak qaala macaada allah إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أن...
gunaanadkii tartanka ayaa waxaa la daawanayaa ragga kaalimaha galay iyo guud ahaan ciidanka oo abaalmarino la siinayo sheekh suldaan maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidanka abaalmarinta guddoonsiiyey iyagoo faraxsan sheekh abuuyaxya aliibi ayaa kelimad muhim ah ka jeedinaya وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة هي تكاليف من الله عز وجل cibaadaduna waa waajib xagga rabbi ka yimid taasoo ah wax la isfarayo iyo wax la iska reebayo mana jirto cibaado ka mida cibaadaadka ha noqoto salaad soon xaj ama jihaad oo aanan lahayn axkaam qofka muslimka ah laga doonayo inuu barto marka haddii uu allaah kuu fududeeyo barashada cilmiga wuxuu kuu fududeeyey inaad ku caabuddo ogaal sababtoo ah qofka insaanka ah waxaa lama huraan ah inuu allaah caabudo marka haddii uusan allaah ku caabudin aqoon iyo fahan qoto dheer wuxuu ku caabudayaa aqoon darro iyo indhola'aan allaah ayaan ka magangelnaye marka tani waxay ka mid tahay nicmooyinka allaah ee ay tahay inaan isdaraysiinno mar weliba kadibna aan ku dadaalno inaan ku shugrino si aysan nooga dayacmin نشعرها في كل وقت ثم أن نجتهد في أداء شكرها حتى لا تضيع علينا
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
alkataa'ib ayaa maalmihii lasoo dhaafay baahinaysay muuqaalo ku saabsan tartamada qur-aanka kariimka odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furumaha maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dhulkeena soomaaliya ayaa shalay toban neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo lagu talagalay in la gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jira furumaha hore ee wilaayada qaar ka mid ah nabadoonnada reer hiiraan ayaa sheegay maadaama ay iyagu ciidayaan ay ugu talagaleen xoolahan in la gaarsiiyo mujaahidiinta si farxadda ciidda ay ula qaybsadaan waxa ay sheegeen inay sii wadayaan garab istaagga xarakada shabaabulmujaahidiin toban halaad oo geel eh jabhadaha walaalahayn eh oo gaalada la dagaalamayo oo annagana ma aragtay unaan gadaal ugu ducaynayno inay biri ku iidaan oo ma aragtay ay ku farxaan intaas ayaan ma aragtay odayaasha hiiraan garanay xilligii salaada aan dukanayn ayaga in nala iidaystaana tobankaas halaad oo geel oo iska yar ayaan u talagalnay wax ka badanna waa geyi doonaan islaa hiiraa annagoo ah odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga hiiraan waxaan isla gooraysanay in aan mujaahidiinta furmaha joogta matabaan ilaa iyo maxaas in aan ku wareejino hadiyad toban neef ah ay muxuu ahaa annaga nagula afuraan waaliga hiiraan sheeguuleed abunabhaan oo ka guddoomay xoolaha ah ayaa odayaasha kaga mahadceliyey hadiyaddan isagoo sheegay in sidii ay ugu talagaleen ay u gaarsiin doonaan furumaha dagaalka ee hiiraan sidii aad noogu soo gudbiseen baan u gudbinaynaa ammaanada u gudbinaynaa insha allahu tacaala ma aha markii ugu horreysay waxaa ugu tala gasheen aad nagu wareejisaan dadka mujaahidiinta ah horeyna waad u wareejin jirteen hadda ka dambena waad wareejin doontaan insha allahu tacaala khayrkaas iyo iskudayga qiimaha badan oo aad samaynaysaanna ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisii iyo madarkiisa daawada ha nagu siiyo adinkana odayaashii barakaysan oo khayr badan oo caaqibadooda iyo ciribtooda dama fiican tahay allah idinka dhigo odayaal jihaadka taageero oo taakuleeya allah idinka dhiga subxaana wa tacaala sidaa u tihiin siduu daahirkiina iyo baatinkiina allah ka dhiga insha allahu tacala waa idiin ducaynaynaa si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd markii beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ay soddon iyo afar neef geel ah ku wareejiyeen wilaayada shabeellaha dhexe kuwaas oo ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku sugan furumaha hore ee dagaalka warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan milatariga ruushka ayaa labaatan kun oo shacab ah ku dilay magaalada mariboli ee dalka yukrain kumanaan kun oo shacab ah ayaa ku dhintay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay magaalada maribol ee dhacda xeebaha bari waddanka yukrain dowladda yukrain waxa ay ku eedeysay milatariga ruushka in hub halisa uu adeegsaday dagaalada islamarkaana uu si bareera u dilay labaatameeyo kun oo shacab u badan duqa magaaladaas oo waraysi siinaya telefishinka ku hadla afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in midad aan la aasin weli ay ku dhex daadsan yihiin gudaha magaalada wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray in boqolkiiba sagaashan iyo shan uu ruush ku burburiyey magaalada maribol magaaladan waxaa ku taal dekad caalami ah waana magaalo kaabiga ku haysa badda azof weli dhismayaasha warshadaha waaweyn ee magaaladan waxaa ku go'doonsan kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda yukrain kuwaasoo laga itaal roonaaday warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waynaga intaa